marka labaad saaka waxaan idinku yeehay baryahanba wargeeska hubaal wuxuu qorayay warar beena unsal iyo raatuna lahayn oo arrimaha ciidanka baliiska ku saabsan islamarkaana nabadgelyada guud ee khalkhal gelin kara bulshada ina maaha inay wax khaldan u sheegaan haddaad sala idin soo qaato waxaan idiin bayaaminayaa in aan joornaalka hubaal uu caado ka dhigtay arrin khatar ku ah nabadgelyada dalka oo been ah islamarkaana warar been ah oo booliiska uu kaga sheegayo ay jiraan had iyo jeer tusaale haddaan idiin soo qaato cadadkii saddex boqol koob iyo labaatan ee lix iyo labaatanki bishii tobnaad two thousand thirteen wuxuu ku daabacay in taliyaha booliiska jubuuladda somalilan iyo hay-adda un d b ay isku khilaafeen sarkaal tuhul argagixiso loo xiday uu taliyu hay-adda ku celiya taasoo waxaa layaala wax ka jira hay-adda un d b-na waa joogta waxaa layaala wax ka jira aanu jirin waana arrimaha mamnuuca in had iyo goor ay saxaafaddu inay kala hadashada ka reeban tahay arrimaha ciidanku sidoo kale wuxuu cadadkiisii saddex boqol konton iyo toddoba ee lixdii bishii labayo tobnaad two thousand thirteen ku sheegay in waaxda axmed dhagax gaar ahaan xaafadda siinay lagu dilay sarkaal darajadiisu ahayd dhamme oo magaciisana ay ku sheegeen cabdi aadan maxamed cabdi aadan taasoo beena ansal iyo raataana ahayn aaminsanahayn in ujeedo ka leeya gaara uu nabadgelyada khatar ku gelinayo islamarkaana bulshada reer somalilan uu ugu sheegayo waxaan jirin waxaa kaloo hor iyo goor caadaysay arrimo badan oo nabadgelyada qaranka khatar ku ah oo uu ka been sheegayo oo dhibaato ah waxaaba wax kasii daran cadadkiisii maanta saddex boqol labiyo lixdan oo uu ku sheegay jooraalka hubaal joornaalka hubaal uu ku sheegay in ciidanka biliiska siiba taliyaha iyo taliyaxeenka khilaaf dhex yaallo taas oo wax beena ah oon saliya raatoona lahayn waayo taliyaxeenkii diwakadii uhamey dhinacaygana fadhiya biliiskuna biliisku waa sharci ku nool midda kale ciidan baanu nahay ciidan ciidankuna waduu leeyey kumaaduu leeyey kumaadkuna ma kala qaybsami karo waxa weeye taasina waxa weeye waraansan iyo raatoona lahayn ilaa wuxuu socday saldhigyada waxaa kaloo caadaystay isagoo ku gubanaya inuu had iyo jeer iraa waxaan ka soo xigtay maxaanku iraa wofsay hebel maanta wuxuu yidhi dhamays baan ka soo xigtay taa isagaa looga fadhiya hadduu dhamays ka soo xigtay iyo hadduu samaystaba markaa arrimahaasi waxay noqdeen arrimo khatar ku ah nabadgelyada maadaama uu ciidankii buliiska ee nabadgelyadaas wax ka sheegayo waxa uu ka sheeganaya waxaan sal iyo raatoonan lahayn uuna halkan ku beeninayo raba inay bulshada u bayaamisaan joornaalada kale arrimaha ciidamada hadday boliis yiin hadday milatary yiin hadday asud yiin wax kama sheegaan laakiin hubaal caaday ka dhigatay inay ciidanka boliiska had iyo jeer waxaan jir ka sheegaan arrintaasina waxa weeye sharciga ayaanu la tiigsan doonaa haddii ilaha yidhahdo cabdilaahi fadal iimaan taliyaha guud ee ciidamada buleedka soomaaliya wargeyska hubaal xuduunta khilaafka idiin dhexaysa waxa weeyaan weerar lagu qaaday afar iyo labaatankii bishii abriil ee sanadkan waxay sheegeen in laba askari soo weerareen mid kamid a iyagaa qabtay ciidamada buleedkana lagu weerajiyey dhowaan waxa wargeysku daabacay in la sii daayay sarkaalkaasi weerarka kusoo qaaday taasina waxay sababtay mudaharaad saxaafaddu ay samaysay oo loo xiday afar weriye ninkaasiba sarkaalkee wargeysku uu sheegay in xabsiga laga sii daayay halkuyinka ku joogaan bismillahi raxmaan raxiim hortaan kaaga jawaabo falkaa dhacay waa niga horeba u sheegay hadiyo goorra wixsaano way sheegaan ninkaa markii biliiska loo keenay biliisku sidii nidaamku ahaa baaris baa la sameeyey dacwadeed baa la dhamaystiray xeeraalinta ciidamada qalabka sida maadaama ninku meel askariyay mana jirto meel anigu aan ku yidhi laba askari bay ahaayeen way ku celceliyaan laba askari oo biliisa iyaga iyo cid kaleba way ku celceliyaan ereyga askari biliisa wuu ahaa sharcigaa la horgeeyey waanu eedaynay waxa weeye iyagu dhibanayaashii bay ahaayeen dacwadda sida broshuusurka sheegay qofka dhibanaha dhaqaajiya saraakiisha biliiska waxay warig u keeneen in ay midhikarfoomyadii ama dhaawac mujintii keeni waayeen waan ku celiyey waxaan ku yihi war soo weydiiya mar labaad waxay igu soo celiyeen inay midhikirfoomyadii soo diidanayhayn ma keenino dan xeelintaanu markaa galdacwadeedkii oo dhamaystiran u gudbinay tobankii bishii sideedaad sidoo kale sida warar xoogaala ku helayo oo maxkamada iyo xeelinta iyagana sidiisi la guudiiday wixii intaa dhaafsiisa waxaan jecelahay anagu kiiskaa tobankii bishii sideed baan gudbiyay isagoo dhamaystiran exhibitkiisii wixiisii arrintaa wixii intaa dhaafsiisan wax biliis ku baaqday ma jiro ninkaasiri waxay qofku dambi u galaa horena waan inuu yidhi askarigu ha dambi u galay wixii ka dambeeya dee maxkamadda taa wixii ka dambeeya weydiinaysaan annagu xabsigaanu geynay waanu eedaynay first formation markii horaan gudbinay failure formation markii dambe aan gudbinay waxa muddayntii dacwadda muddayntii dacwadda marka loo yeedhana iyagaa diido inuu waaye wixii intaa dhaafsisan dee maxkamadda ciidamada qalabka sidaa la weydiinaya darajada koowaad وبالتالي مدير شركة هيستي مدير هانشتي وجين في رياض بول سوماليلاند والعام هو واحد مع المدير شركة تحافظ رياض بحلوة البرحية مدير سكوت في جالس يمني وعلى لي تليفون سواء في مدير بول سوماليلاند ومن مضحى بنا يكون إيرانيا إنها وقلها عقادات ينقص تسويت معك جزء arrintaa waxba kama jiraan waxa weeye ciddii dembi gasha ayaa ciidanka biliisku yimi ciddii dembi gasha way qabanaya biliiska sharciga qabanaya laakiin saxaafadana xumaan naga dhaxaysaa ma jirto oo dhibaato naga dhexeeya sidii hore maahay xagsow biliisku waa sharci fuliye anagu sharcigii baanu fulinaa saxaafadeed baanaan gaar ugaarsanin cid kalanaan gaar ugaarsanin waxa weeye cid kastoo dembi gasha biliisku waajibkiisa way qabanaya wuxuu doonahaaba cid sharciga ka tirsaana ma jirto arrinta loo jeestaa waxa weeyaan oo maalmahan bay tahay qonaysaanku ay sheegeen waxa weeyaan matalan marka biliishku hawl u fuliyo amba saxaafaddu haddii joogta halkaa matalan waxa imaado isku dhac baaxooyin iyo laar iyo wax kasta magaranaysa marka arrintaa aniga igan bay bay tahay wadaco inaan iska reextaa magaranaysa ama dawladda u shaqeynaya arrintaa taniya markaa meel loogu noqdo oo kaloo laga markaa may jirin taasi waxa weeye horta dee gafuu dhici karaa laakiin gafku siduu yahay haddii nala soo dacwado sidii hore dee wuxuu qabanaya waajibkuna uu yahay sarkaalka markaa joogan uu ka qabanaya laakiin annaga waxaan saxaafadda usoo jeedinaya inaanay waxaan biliiska iyo saxaafadda dhexoodii aanay buunbuunina sheegin saxaafaddu waa niman muwaadinina waa saxaafadii dalka horeba tani umay jiri jirin waxunbaa sababa umalaha waxay wada dagaal gelisay hubaal baa filay wax kale ma jiraan